wasaaradda cadaalada dastuurka arrimo diinta iyo dhaqan ilinta dowlad goboleedka puntland yaa tababaran gobotii soddon ishan hubnood oo ku shal dareeran laamo cadaalada puntland ulajeedka tababarka yahaa in la hoojiyo fuliyowka heerka da-yarta ee dowlad goboleedka puntland tababarkan duusa dareeri weliba diirada laga saaray hanaanka iyo habraaca langmarow hoojowka dacyarta ee ku horgoyow sharciga walibana ku qayb galay wasiirka wasaaradda cadaalada dastuurka ee dowlad goboleedka puntland gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka wad bulshada rayidka iyo weliba marti sharaf kala marka horeyntii gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka wad ee puntland gaashaanle sare cabdifitaax xaaji aadan iyo weliba uusa laamo cadaaladuusa kala dardaarmay inay ku taxdiraan baarowka kiisaska eedaysanayaalka cidda laga rabo marka xeerka dacyarta dowladda puntland cidda ay laga rabo inay fuliso fulinta cidda laga rabo waa maxkamadaha iyo laamaha cadaalada laamaha amniga c i d waa joogtaa xeeraarintu waa joogtaa kulli waa joogaan hadday ciidan yihiin hadday ay madan yihiin ikhtisaaska iyadoo la ilaalinayo mar kasta garsoorka maxkamadaha waxaan jecelnahay in ay marka hore ay laamaha amnigu ay soo adkeeyaan soo ilaashaanin waayo iyaga wixii ka soo baxa hadday dhahaanin maxkamad baa naga damaysee hadda waxaa jirta darajooyinka koowaad iyo waxa la leeyahay maxkamad saaran naga damaysaa maxaa iga galay marka cadaalad baa mar kasta ilaa oobiga bay ka soo bilaabanaysaa cadaaladdu xeerka daayarta marka waxaan rabnaa inuu dhaqan galo insha allah waanaan dabaqaynaa cid kasta oo qaanuunkaasi uu u ogolaado waxaan rabaa in lagu dhiirado in lagu dhiirado cid kasta oo qaanuunku u ogolaado oo aydaan shaqadiinna cidnana aydaan uga haybaysan cidnana aydaan qabiil iyo garab aydan ku siin ama interest dhanka kale maxamed cabdiwahaab wasiirka wasaaradda cadaalada dastuurka arrimo diinta iyo dhaqan ilinta ee dowlad goboleedka puntland iyo weliba uuse sheegay in wasaaradda iyo dardargeliday hoojowka wadashaqeeyowka haydo cadaalada
dacyarta lagu ogaanayo ama lagu cayimayo da-dooda waxaan la soconnaa waddankaweyna wuxuu ku jiraa maraaxil dowladnimo loo gudbayo nidaamkii hore oo tradishonalka loo noolaa jiray wax badan baa iska bedelaya nidaam dawli ah cadaaladda in la xoojiyo instituushyanadii dowladda dadka halkaa ay u bataan baa laga shaqaynayaa cadaaladna haddaan la helin lagu wada qanacsan yahay oo hay-adihii garsoorka iyo hay-adihii cadaaladdu aysan noqon meel lagu kala baxo oo laisla aado oo lagu kalsoon yahay oo dadku kalsooni ku qabaan nabadna heli mayno deganaashana heli mayno anagu anagu aragtidaa ka duulayna wasaaradda cadaaladda iyo bahda cadaaladdu waxaan aada u xoojinnay oo aan dardargelinnay sidii loo xooji lahaa wada shaqaynta hay-adaha cadaaladda hay-adaha cadaaladdu waa tira badan yihin waa silsilad isku xiran booliiskaa ka mida maxkamadaha ka mida xeeraalinta ka mida waxaa ka mida dembi baarista qaabka casriga ah ee foronslaabka waxaa ka mida qareemada iyo hay-adaha rayidka ah waxaa ka mida asluubta iyo xabsiyada waxaa ka mida hay-adihii siyaasiga ah wasaaradda cadaaladdu ay ka mid tahay intaasoo la isku diray baa hay-adaha cadaaladda la isku yidhaahdaa annaga marka waxaa naga go-an xoojinta iyo tayaynta xoojinta wada shaqaynta hay-adaha cadaaladda iyo tayeynta xirfadlayaasha ka shaqeynaya hay-adaha cadaaladda tababarkun yahay kolongobod ihano ku mid eh hubno laamo cadaaladda dowlad goboleedka puntland